أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah isbahaysiga atmis oo loogu baaqay inuu iska bixiyo magdhowga dadkii ay laayeen ka hor intaaysan isaga bixin soomaaliya warbixin ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sarkaal horay ugu dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta oo ka sheekeeyey daryeella'aan haysata iyo xaalad adag oo dhanka caafimaadka ah uu la nool yahay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan calaacalka iyo catowga ka soo yeeray murtadkaasi qodobadeena kale waxaa ka mid ah maxaan ka ognahay saamaynta colaadaha ka taagan suudaan ay ku yeelatay carruurta iyo waxbarashadooda ciidamada xabashida itoobiya oo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka gede ka bilaabay in lacaga baad ah ay ka qaadaan dadka iyo gaadiidka haddaba barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan heerka gumaysi ay ku jiraan dadka ku nool deegaanada uu cadowgu haysto iyo waxgaradka wilaayada gado oo arrimaha ka hadli doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan askari toobadkeen ah oo ka sheekaynaya dhibaatooyinka maleeshiyaadka maamulka ridada jubbaland uu ku hayo bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo waraysi ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhicisabaad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonaa isbahaysiga atmis ayaa loogu baaqay in uu iska bixiyo magdhowga dadkii ay laayeen ka hor inta aysan isaga bixin soomaaliya haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa noo soo koobaya walaalkeen cismaan axmed dhuubow machadka faallooda arrimaha amniga oo fadhigiisu yahay dalka mareykanka ayaa daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay ka hor inta aysan ka bixin soomaaliya midooda afrika waa inuu bixiyaa magdhowga shacabkii uu laayay taas oo lagu gorfeeyey wax ka mid ah dilalkii iyo tacadiyadii ay ka geysteen ciidamada afrikaanta muddadii ay joogeen soomaaliya ugu dambeyntiina ku talisay in uu isbahaysiga bixiyo magdhowga dadkii uu laayay iyo hantidii uu burburiyey warbixintan ayaa lagu sheegay in ciidamada kufaarta afrikaantu ay geysteen dilal tacadiyo iyo gaboodfallo aanan xisaab lahayn kuwaas oo badankood ay geysteen sanadihii ugu horreeyey ee duulaankooda laga soo bilaabo labada kun iyo toddobadii ilaa laba kun koob iyo tobankii xilligaas oo madaafiican loomeel dayin iyo dilal bareer ah ay ka geysteen magaalada muqdisho kadibna waxaa xigay duulaanadii ay kusoo qaadeen wilaayaadka dalka oo ay ku laayeen dad badan oo shacab ah xilli uu soo dhowaaday bixitaanka atmis lana filayo inay dalka isaga huleelaan dhammaadka sanadkan waa in midowda afrika iyo saaxiibadoodu caalamka ay bixiyaan magdhowga dadkii ay laayeen hantidii ay burburiyeen iyo agabyadii ay beliliqaysteen mana ugu sii jirto muddadii ay dagaalka kaga jireen muqdisho kolkaasoo ay laayeen dad fara badan ayaa lagu yidhi warbixinta dembiyada ay ciidamada kufaarta afrikaanta ka geysteen soomaaliya toddoba iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ayay warbixintu sheegtay inay yihiin kuwa ku jira diiwaanka taqaariirta hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo baraha onleenka ay yihiin wax uusan iska indhatiri karin isbahaysiga waxayna soo xigatay qaar ka mid ah warbixinnada iyo daraasaadka wax ka qoray diiwaanada dhacdooyinkii guracnaa ee ay geysteen ciidamada siliibiyiinta ee jooga soomaaliya kadib markii ay ka guureen magacii amisom lana baxeen magaca admis waxay ciidamada halkoodii kasii wateen dilalka iyo dembiyada ka dhankaha dadka soomaaliyeed ee muslimka ah waxayna muddada labada sano ah ee howlgalka admis uu shaqaynayo ay geysteen gabood fallo xanuun badan oo ka dhacay gobolada soomaaliya ciidamada ayaa dilal bareer ah iyo duqeymo wuxuushnimo iyo xasuuq wadareedyo ulakaca ka geystay shabeellada hoose labadii sano ee lasoo dhaafay sida lagu sheegay warbixinta qoraaga diyaariyey warbixintan ayaa sheegay inuu wareystay qaar ka mida dadka dhibanaha waha duqeymaha sida dadkii shacabkaha ee ay dhibaatadu kasoo gaartay duqeymihii ay geysteen ciidamada yugandha bishii juulaay ee lasoo dhaafay ee ka dhacay deegaanka beriire ee wilaayada shabeellada hoose wuxuuna sheegay inay duqeymahaasi dhibaato kasoo gaartay dad shacab ah ayna burburisay guryo iyo xaafado ay leeyihiin dadka rayidka duqeyntanna waa uu qirtay isbahaysiga atmis dadka shacabka ee lagu laayayna waxaa la geeyey cisbitaalka madiina laakiin ilaa iyo hadda dadkaasi ma jirto wax raaligelina oo la siiyey iskaba daayay in magdhow ay helaane waxaana la ii sheegay in qaar ka mid a dhaawacyada ilaa iyo hadda ay ku jiraan cisbitaalka oo halkaasi lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad ayuu yidhi qoraaga warbixintan ayaa soo jeedisay in dowladaha maalgelinaya howlgalka isbahaysiga ay dusha u ritaan bixinta magdhowa maadaama dowladaha afrikaanta ee ciidamadu ka socdaan aysan awood u lahayn inay bixiyaan maadaama aysan haysan dhaqaalo ku filan waxaana ay ka digtay inay ciidamadaasi isaga baxaan dalka iyadoo aanan dib u eegis lagu samaynin halka ay la eg tahay dembiyadii ay ka geysteen soomaaliya warbixintan ayaa imaanaysa iyadoo la filayo in dhammaadka bisha diseembar ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka lasoo afjaro howlgalka kufaarta afrikaanta ee atmis kooxda ridada soomaaliyana lagu wareejiyo mas-uuliyadda amni ee magaalooyinka dalka bisha juun ee fooda nagu soo hayso ayaa la filayaa inay dalka isaga baxaan kumanaan ciidamo ah ugu dambeyntii dhammaadka sanadkana lasoo afjaro howlgalkaasi oo idil kooxda ridada soomaaliya ayaa walaa xoogan ka muujinaysa inay ciidamadaasi isaga baxaan dalka waxayna gudbisatay cabasho ah in loo reebo dhowr kun oo askari oo ilaalin doona magaalooyinka waaweyn ee dalka maadaama aysan maleeshiyaadkooda ku filnaan karin inay difaacdaan magaalooyinka ay ka bixi doonaan ciidamada afrikaanta ilaa iyo hadda ma jirto go-aan la isla meeldhigay oo ku aadan masiirka kooxda ridada soomaaliya mana jiro jawaabo laga siiyey qaylodhaanta ay u dirsadeen caalamka balse madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa dawarsi ku maraya qaar ka mid ah wadamada deriska wuxuuna hadda booqasho ku joogaa dalka kenya halkaas oo markii afaraad uu booqday bishan oo keliya lamase ogo waxa uu kala kulmi doono madaxweynaha kenya oo maalmahan isaga dhigaya ninka keliya ee garab ku ah rabitaanka uu wato murtad xasan sheekh maxamuud aad ayuu u mahadsan yahay cismaan axmed ayuu kaasi ahaa القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan kuwa shiishyahanada ee ka howlgala wilaayada bakool ayaa toogasho ku dilay askari ka mid ah ciidamada xabashida etoobiya mid kalena dhaawacay qodobkaas iyo sidoo kale sarkaal horay ugu dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta oo ka sheekeeyey daryeel la'aan haysata iyo xaalad adag oo dhanka caafimaadka ah uu la nool yahay waxaan ku soo gudbin doonaa xubintii hadalhaynta waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka barta waxaa fiidnimadii caawa lagu faafiyey xogta shiishahanada mujaahidiintu waxay howlgal toogasho ah ka fuliyeen xerada ciidanka kufaarta xabashida etoobiya ee degmada waajid bakhtiga waa hal askari oo etoobiyaan ah dhaawacuna waa askari kale oo etoobiyaan ah labada askari ee etoobiyaanka ah ee bakhtiga iyo dhaawaca noqday waxaa xilliga ay shishahanada mujaahidiintu tooganayeen ay saarnaayeen goob loogu talagalay in askariga ilaalada haya uu fadhiisto taasi oo ku taal dusha sare ee albaabka laga galo xerada etoobiyaanka ee degmada waajid ee wilaayada bakool sidoo kale waxaa barta caawa lagu faafiyey xogta weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisiinka maleeshiyaadka murtadiinta ee makuuda ee magaalada baydhaba dhimashadu waa hal askari oo murtada dhaawacna waa hal askari oo murtadah inahaas ayaa ugu muhiimsan markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada xabashida etoobiya oo bilaabay inay lacago baadaha ka qaadaan koonfurta soomaaliya ciidamada xabashida etoobiya oo wax ka badan laba iyo toban sannadood oo xiriir ah xoog ku haysta degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa bilaabay inay deegaanada qaar ka dhistaan maamullo iyaga daacad u ah wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in saraakiisha ciidanka xabashida ay amar ku siiyeen maamulada dabadhilifyada soomaalida ah ee iyaga taabacsan inay u soo uruuriyaan lacag baad ah oo ay ugu yeereen canshuur lacagahan ayaa si toos ah ugu dhacaya khasnada dowladda xabashida warbaahinta ku hadasha afka amxaariga ayaa faafisay wararkan sheegaya in ciidamada itoobiya ee ku sugan gobolka gedo gaar ahaan deegaanada xuduud beenaadka dhaca ay bilaabeen qaadista lacag canshuur ah ilwareedyo ayaa sheegaya in meelaha saraakiisha itoobiyaanka ay lacagaha baadda ah ka aruursanayaan ay ka mid yihiin degmooyinka doolow iyo luuq oo ka wada tirsan gobolka gedo warar kale ayaa sheegaya in saraakiisha xabashida ee ku sugan deegaanada feerfeer ceel barde iyo qurac joome ay iyagana qaadeen tallaabooyin kuwan la mid ah oo ay lacago baada uga qaadayaan gaadiidka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga etoobiya oo duulaan horar ah ku joogta soomaaliya ayaa doonaysaa inay guumaysato shacabka soomaaliyeed waxayna u tafaxaydatay inay boobto badda iyo beriga dalka haddii aan halkaasi kaga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal ku dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta oo ku dayacan muqdisho sarkaalkan oo magaciisa ku sheegay maxamuud daahir kamaan ayaa xiddigle ka tirsan maleeshiyaadka maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee jubbaland laba sano ka hor ayuu sheegay in uu ku soo dhaawacmay howlgal ciidan oo mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo sarkaalkan oo muddo siddeed iyo toban sano ah u dagaalamayay murtadiinta ayaa sheegay in hadda uu ku dayacan yahay guri ku yaal magaalada caasimadda ah ee muqdisho maamulkii uu u dhaawacmay ayuu tilmaamay in iskabadda inay daryeel caafimaad u fidiyaane ay ugu wardambaysay markii uu dhaawaca ka soo gaaray xabadda mujaahidiinta wuxuu sheegay in uu ka mid ahaa saraakiishii nasaarada xabashida etoobiya ku soo hogaamisay muqdisho xilligaas oo uu ahaa sarkaal taliya koox ah sannado kadibna uu u wareegay dhanka maamul goboleedka riddada ee jubbaland afar iyo tobankii janawari labada kun laba iyo tobankii ayuu sheegay in uu ku dhaawacmay weerar mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka singaleer ee duleedka magaalada kismaayo isaga oo ka tirsan guutada labaad ururka labaad ee ciidanka riddada jubbaland maalin kadib weerarkii singaleer ee uu ku dhaawacmay ayuu sarkaalkan sheegay in ehelkiisu u soo qaadeen muqdisho madaxda maamulkiisana ay uga dhaqaaqeen halkii uu ku dhaawacmay dhaawiciisa oo xoogan ayuu sheegay in dalka wax looga qaban waayey isagoo sii hadlayey ayuu sheegay in tan iyo maalintii uu dhaawaca soo gaaray uusan wax wicitaan ah ka helin madaxda riddada iyo kuwa maamul goboleedka jubbaland bal aan dhegaysanno qayb ka mid ah cabashada sarkaalkaasi maxamuud daahir qamaan waxaansanahay ciidamada daraawiishta jubbaland gaar ahaan guutada labaad ururkeeda labaad orinteeda afraad baan ka tirsanaa muddo toban sana ahaa jubbaland difaacayay waan dhaawacmay haddii aan dhaawacmayna xamar baa qolo qaraabada oo qoyska ay soo qaaday qaab dowladnimo xataa meesha aan ka dhaawacmay oo sinta biix ah shan xabadoodo baas ay igu dhacay ka bacdi isbitaalladii uu bixin waayay xabadihii iyo birana uu sii geliyey markaa dhibaato badan baa ayaa igu haysata xamar ilaa intaa halkan aan joogay ma jirto haba yaraatee wax isoo booqday oo xataa isoo waca yidhahda xataa see tahay yidhahda maana arkin ilaa iyo intaas markii aan wacayna telefoonada lagama qabanayo waa laga qaban waayay telefoonadii waa laygu dayacay runtii meesha aad baa laygu dayacay dagaal toosaan ku dhaawacmay waxaan ku sugnay baarsanguur iyo buurguud meel udhexayso singalleyd la yidhaahdo yaan kusoo dhaawacmay saraakiisha iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee ku dhaawacmay howlgallada ciidan ee ay mujaahidiintu ka wadaan gobolada dalka ayaa inta badan warbaahinta ka soo muuqda iyaga oo cabasho ka ah madaxdooda kuwaas oo si isku mid ah u sheega in looga dhaqaaqo halka ay ku dhaawacmaan haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta uu daabacay mareegta calamada markan waxaan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa milatariga suudaan oo diiday dalab kaga yimid maraykanka oo ah inay wadahadal la furaan kooxda r s f taliska milatariga xukuumadda suudaan ayaa gaashaanka u daruuray dalab ku aadan inay dib ugu laabtaan wadahadalladii nabadda ee ay la lahaayeen maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah kadib wadahadal dhex maray hogaamiyaha suudaan cabdilfataax al burhaan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinkin kumanaan ruux ayaa dhimatay halka in ka badan sagaal milyanna ay ku barakaceen dagaalka xoogan ee u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah waxaana muuqanaysa in labada dhinac aysan diyaar u ahayn inay galaan wadahadal lagu soo afjarayo colaadda marnaba ma aadi doonno jiddah qofkii doonaya inuu sidaasi sameeyana ugu horreyn waa inuu nagu laayaa dalkeenna kadibna uu lafaheena geeyo jiddah waxaa sidaasi yidhi maalik caqaar oo ah hogaamiyaha koox fallaaga ah oo horey u dhisnayd haddana ah ku-xigeenka madaxa golaha sare ee milatariga suudaan tani ayaa mugdi sii gelinaysa rajadii laga qabay in waanwaan la isugu keeno dhinacyada ku loolamaya dalka suudaan ee dhibaatada baan ku haya dadka rayidka ah xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada ka socda dalkaasi si gaar ah manaadiqda ku teesan waqooyiga caasimadda suudaan ee khartuum iyadoo duqaymo diyaaradeed iyo kuwa madaafiic loo adeegsaday laga soo sheegayo deegaanadaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda suudaan ayaa sheegtay in blinkin uu hogaamiyaha suudaan kala hadlay sida ay u habboon tahay in lagu soo afjaro colaadda suudaan lana sii wado wadahadallada ay dhexdhexaadayaasha ka yihiin maraykanka iyo sacuudiga ee ka socda magaalada jidda kuwaas oo muddo bilaa hakad ku jiray kadib markii lagu fashilmay in laga gaaro xabad joojin waarta maalik caqaar ayaa qoraal uu daabacay waxa uu ku sheegay in shirmadaxeed gaar ah ay xisbiyada siyaasadeed ee rayidka ah ee suudaan ku yeelanayaan magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya kaasi oo looga gol leeyahay in meel looga soo wada jeesto hadafka lagu soo afjarayo dagaalka suudaan maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ee uu hogaamiyo xamdaan doglo ayaa horey u sheegay inay diyaar u yihiin wadahadallada balse labada dhinac ma aysan fulin ballamihii ay horay u galeen taasi oo cajsi gelinaysa in mar kale dib la isugu keeno laguna qanciyo heshiis xabadjoojinah asmada ugu weyn ee hadda ka taagan suudaan ayaa ka jirta magaalada alfaashar oo ah caasimadda gobolka waqooyi ee daarfuur waxaana dagaalada halkaasi ka socda tan iyo tobankii bishan mey lagu dilay in ka badan boqol afartan iyo shan qof halka ay ku barakaceen saddex kun iyo lix boqol oo ruux sida lagu sheegay tirakoobyo ay soo saareen waxa loogu yeero qaramada midoobay iyo hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn haddii aan halkaasi kaga gudbo warbixinta ay daabacday mareegta rediyo alfurqaan markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinada ay daabacday waxaa ka mid ah warbixin ku aadan colaadda suudaan iyo saameynta ay ku yeelatay caruurta iyo waxbarashadooda waxaa la burburiyey goobaha waxbarashada kuwaas oo qaarkood lala beegsaday duqaymo diyaaradeed kooxaha dagaalamaya ayaa sidoo kale dil dhac iyo kufsi u geystay mucalimiinta iyo ardayda wax ka baranayay madaarista siddeed iyo toban milyan oo caruur suudaaniyiin ah ayay hadda soo wajahday waxbarasho la-aan aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaal laga duubay madaxweynaha kooxda hidada soomaaliya oo laga cayrinayo masjid ku yaal magaalada nairobi gurguurtee ayaa laga ceeriyey masjidkaasi kadib markii uu isku dayey in uu xoog kula galo kabihiisa muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya dadka joogay masjidka oo gurguurtee u tilmaamaya in uu kabaha iska bixiyo balse ka dhaga adeegiisa kadib ayuu ku qasbanaaday in uu ka laabto albaabka masjidka xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka faysal mahad iyo qaybaha inooga haray barnaamijka faafareebka wararka aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa markana waxaan isdultaa kooban ku samayn doonaa lacagaha baadda ah ee xabashida itoobiya ay ka bilaabeen inay ka qaadaan bulshada ku nool degmooyinka luuq iyo doolow ee wilaayada gado waxaan goordhow waraysi gaara la yeelanay guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gado naqiib ibraahim isagoo ka warbixinaya dhibaatooyinka xabashida itoobiya ay ku hayaan bulshada ku dhaqan degmooyinka ay duulaanka ku haystaan ee gobolkaasi gado sidoo kalena bulshada soomaaliyeed guud ahaanteed ugu bishaareeyey jabka cadowga alle bismillaah alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaal waxaan ognahay ciidamada itoobiya ee gumaysiga ee dalka kusoo duulay haddana taageereeyey oo godadka ku aruursaday inay isku maartay isku dayeen wejiyo badan ay ku guuldaraysteen ugu dambayntiina hadda ayagoo rafan hayo ay naf ka gashay dadka inay maaragtay dhaqaalo beena ay ka qaadaan ay ka aruursadaan si ay maalmo ugu sii joogaan ama godadka iyo maaragtay meelaha ay ku nool yihiin ay maaragtay nolol maalmeedkooda uga raadsadaan marka intaas waan ka warqabnaa horta ummadda soomaaliyed waxaan ugu bishaaraynaynaa inay etoobiya tabar beeshay oo gudaheedana ay ka gubatay dhaqaalihii guud oo ay maaragtay adduunka ka helaysay sida maraykankana ay weyday oo hadda naf ay ka gashay ummadda soomaaliyeed inay lacag baada ka qaado waxaan leeyahay marka dadka soomaaliyeed oo dalkoodii iyo diintoodii haystow dhaqaalaha ilaahay subxaana watacaala uu idin siiyey oo xalaasha ah maaragtay adduunkana maaragtay aan laydinku gumaysan oo si khalad ahoo baada laydinkaga qaadin aakharana yuusan cinqaab idinku noqonin oo dembi idinku keenin ma ahan etoobiya walaalahana ma ahan muslimiin ma ahan waa gaalo cadow ahoo nagu soo duushay wixii naga gaara sadaqa ma aha waa wax annaga maaragtay aan ku akhra seegayno ama dalka annaga lagu qaadanayo mana ogolin hal taako ahoo dhulka soomaaliya ka mid a inay maaragtay etoobiya iyo gumaysiya midna ku noolaadaan midna ma ogolin insha allahu raxmaan dagaalka aan horey ugu wadnay oon sii labalaabnay baan ku wadnaa goobaha yararkaoo hadda ay maaragtay ku hareenna waan ka qaadaynaayo insha allahu raxmaan gacantooda waan ka bixinaynaa marka dad rafanaya inuusan sahayanin naftooda iyo maalkooda iyo aakhiradoodabu intaasa ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa etoobiya cadow soo jireena inay tahay diiniyan oo macnaha muslin ahaan markii la yidhaahdo inay muslimiintoodhan col la tahay haddaan soomaali nahayna ay col gaara nala sii tahay waxaa weeye waa wax iska cad weeye qof maanta soomaaliyeed oo aqli leh oo taariikhdaas la siinaya ma jiro waa cadow soo jireena waa cadow gumaysidoona waa cadow xarbi badan iyo dagaal badan aan soo marnay waa cadow aargoosi dalka u yimid oo inuu naga aargoosto dalka u yimid waa cadow aan horey u jebinay annagoo ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa u dagaalamayno iyo annagoo wadan u dagaalamayno labadaba aan dagaal la galno horey usoo jebinay weeye cadow marka noocaas oo iska aarsidoona weeye way og tahay insha allahu raxmaan taariikhdana laguma hayo intay soomaaliya ka qaalib noqoto inay maaragtay qabsato taariikhda laguma hayo rafashadan ay wado marka waa iska noocaas waxaan leenahay marka ummadda soomaaliyeed waa uga digaynaa insha allahu raxmaan cadowgeeda ha aqoonsataan leen maxaad kala socotaan dhibaatooyinka ay dadka shacabka ay ku hayaan ciidamadan etoobiyaanka ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka hal saacad ah oo saacadaha alla ka mid ah oo dhibka etoobiya lugta lagala baxaba maba lahabo wax kaste oo xumaan ah oy geysan karto bay geysataa ilaa ma ogtahay nin asaga kuu jiran oo diintaada iyo jiritaankaada iyo soomaalinimadaadaba aan arki karin marka ciidan ahoo hub haysto muxuu kuu reeban hayaa kufsi baysan daynin dhac baysan daynin takoor baysan daynin dhulxaalufin baysan daynin oo degmooyinka ay haysato dhirti maarata ku dhaweydiy ku qowlalnayd baysan daynin waxaaweye faafin cudur ay faafiso oo sida idhiska iyo xumaanta cudurada ay faafinaysa aysan daynin marka dhib soomaaliya hal saacad oo saacadaha la ka mid a dhibkeeda maaratay lugta lagalama baxa oo dhib iska taagan wey taas guntiga gabagabada ayaan isla soo gaarnay dardaarankaada ugu dambeeya aad kula dardaarmay dadka muslimiinta ee ku dhagaysanaya muxuu yahay waxaan dardaaranka dadka maaragtay muslimiinta u sheegahayaa tayada hore waa ugu celinaya waa ugu shaarinaya etoobiya way jabtay insha allahu raxmaan way jabtay si guud namaal dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba etoobiya way u jabtay gudaheedana way maartay iyadabaa ilaahi subxana watacala isku itacaamay oo isku xinqaabay oo dhibkii alle annaga aynuu haysay manadeedii xagga ilaahi subxaana watacaala ugu bedelay gudaha annagana maartay way ku xaaluftay oo waa ku maartay caaqiba beeshay oo waa ku dhaqaalo weyday marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dadkan dad tagay weeye waa dad israacin u baahan weeye cadow tagay oo israacin u baahan weeye marka insha allahu raxmaan cadowgaas yaan lagu kahdoomin yaan lagu kahdoomin daaway bixinayaan baa lagu leeyahay daawada ay bixinayaan daawo dhacday waaye waxaan oga baahanay male annaga daawadanadi annagaa haysano maalkannaga annagaa haysano dhaqaalahannaga annagaa haysano diintanadi iyo sharaftanadi annagaa haysano marka daawo dhacday bay dadka ku sasabayaan ila inay raba dadka qulubtooda kusoo duudaan oo maaragtay ayada lafteeda aan tayana lahayn waktina lahayn oo mar un maaragtay birrif ka siinhayaan dad ay maaragtay wax siinhayaan dhaqaalay qaadanhayaana waxbaan ku qabanaynaa bay leeyihin eeraboor baan ku fidinaynaa saasaan waxaynaynaa dhul baan waxaynaynaa waxaas waxaas wax marka jira maaha marka etoobiya dadka soomaaliya waxaan u sheegaynaa insha allahu raxmaan waxa ay yihiin oo xaqiiqda ah la ogaadaan leen النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaqsa alaaba halkan waxaa ka soo jeediya walaalkeenna ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenaan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta waxay duqimo ka geysteen magaalada khaza halkaasi oo ay ku shahiideen dad fara badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza ayaa sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa shan xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya saddex iyo konton ruux oo filistiiniyiin ah halka dadka maanta dhaawacmana ay gaarayaan saddex boqol toddobiyo konton ruux inay dhaawacmeen xasuuqyada ugu daran iyo gumaadka waxay yuhuuddu maanta ka geysteen xerada qaxootiga ee jabaaliya iyo sidoo kale mandiqada rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza xasuuqa ugu daran yuhuuddu waxay ka geysteen xerada jabaaliya halkaas oo ay ku shahiideen dad kor u dhaafaya ilaa labaatan ruux sida maanta warbaahintu ay soo bandhigayeen muuqaallo ku aadan diyaaradaha yuhuudda oo duqeymo arxandaraa u geysanaya dad shacab filistiiniyiin ah oo guryahooda dib ugu soo laabtay xilli yuhuuddu shalay ay sheegeen inay isaga baxeen xerada jabaaliya
ونحن نقوم بإعداد هذا التقرير قامت الطائرات الحربية بشن غارة إسرائيلية جديدة على نفس المكان على م... على مراكز الإيواء كما نشاهد الآن غارة إسرائيلية عنيفة على مراكز الإيواء في مخيم جباليا ونحن نقوم بإعداد هذا التقرير الآن الشظايا تتساقط علينا في ناس جوا في ناس جوا في ناس جوا في ناس هنا الأهالي رجلك صعبة يهرعون مش منا كيف بدنا ناخذه هاد انا صدفة انا صدفة هذا فرش شيلوا معاي
ربما يوجد أعداد أخرى في داخل لا فيش إسعافات فيش إسعافات ها. هناك عدد من الشهداء والإصابات هنا الأطفال الآن أحد الأطفال هذه مجزرة بحق النازحين الذين عادوا إلى هذه المدرسة dhinaca kale yuhuuddu duqeymo xooggan ayay ka geysteen maanta mandiqada rafax waxaana warbaahintu ay soo gudbinayeen muuqaallo ku aadan dadka dhaawacmay oo loola cararayo xarumaha caafimaad ee magaalada khaza
استقبال يا جماعة هاتوا واحد يجيب التذاكر من
waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda markaan aan eegno tirakoobka ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiday cudwaanka yuhuudda tani markii uu bilowday tirada guud ee dadka shuhadada filistiiniyiinta ayaa iminka gaartay lix iyo soddon kun laba boqol afariyo labaatan ruux inay shahiideen dhaawacun wuxuu marayaa koob iyo siddeetan kun toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba ruux inay dhaawacmeen waa hagaag bal markaan aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin waxa ay sheegeen in maanta weerar ay ku qaadeen ciidamo yuhuud ah oo ku sugnaa xaafadda lagu magacaabo ashowka ee ku taalla mandiqadda rafax ee koonfurta khaza muqaawamadu waxay sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen saddex askari oo yuhuud ah sidoo kale dagaallo u dhexeeyey ciidanka yuhuudda iyo xoogaga waxaiska caabinta reer falastiin ayaa maanta waxay ka dhaceen xaafadda lagu magacaabo xayi tanuura ee ku taalla bariga magaalada rafax muqaawamada ayaa guula ka sheegtay dagaaladaasi waxayna tilmaameen in siddeed askari oo yuhuud ah dhimasho iyo dhaawac ay ku gaarsiiyeen sidoo kale xoogaga muqaawamadu waxa ay tilmaameen inay weerar sawaariqa ku qaadeen halka loo yaqaano khilaafa khaza halkaasoo ay ku beegsadeen saldhigyo ciidanka yuhuuddu ay halkaa ku leeyihiin dhinaca kale taliska ciidanka yuhuudda waxa uu maanta qirtay in dagaaladii ka dhacay khaza looga dhaawacay afar iyo toban askari oo yuhuud ah iyadoo ay suurtagal tahay in khasaaruhu intaa uu ka badan yahay dhinaca kalena muqaawamadu waxay soo bandhigeen qaar ka mid ah howlgalladii maanta ay ku beegsadeen ciidanka yuhuudda waa hagaag dhegeystayaal xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caaw wanageynta aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasii ahaa
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna jubbada hoose maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigay askari oo ka soo goostay maleeshiyaadka murtadiinta maamulka ashahadla dirirka ah ee loogu yeero jubbaland si gaara askarigan waxa uu kaga tirsanaa ciidamada murtadiinta ee loogu yeero booliska kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka muslimiinta ah ee halkaa ku dhaqan haddaba askarigan taa'ibka markii toobada loo qabtay kadib waxaa waraysigan la yeeshay bashiir muxyidiin abu ayman bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceeda waa cabdinuur salaad goore waxaan ka tirsanaa ciidanka booliista maamulka jubbaland waan ka soo baxay waxaan joogaa hadda maqaanaya degmada jamaame waan fiicanahay walaalada si wanaagsan ay isoo dhoweeyeen oo sharaf iyo karaamo leh alxamdulilaah cabdinuur marka hore halkee ayaad ka raacday ciidankan ridada jubbaland ee aad ka soo tagtay waxaan ka raacay magaalada kismaayo marka magaalada kismaayoaan ka raacay odayaal mataqaanaa baa yaa filinka iga dhaadhiciyey oo ay dhahay mataqaanaa nolol fiican bay ku nool yihiin raggan waa rag islaana marka dambena markaan ogaaday mataqaanaa ay noocay yihiin iyo noloshooda meesha u dambeysay iyo waxay ku nool yihiin iyo diinta si ay u ridoobeen inaan ka goostaan go-aan ku qaatay wax tabaraad soo qaadatay ma jiraa haa wuu jiraa taabar waxaan ka soo qaatay dugsiga booliiska oo mataqaanaa wuxuu ku yaallaa elaboorka agtiisa marka muddo saddex biloodaa soo tababarinay waa gartay ciidanka tababarka aad ku jirteen tiradooda mise ay ahaayeen saraakiisha bixinaysay maxay kala ahaayeen ciidanka waxay ahaayeen boqol iyo konton askari bay ahaayeen marka macalimiinta bixinaysa waxay ahaayeen toddoba ajanaabi oo qoladan kenyaatiga iyo laba soomaali ah waa gartay inta aad tababarka ku jirteen oo kale macalimiintan aad noo sheegtay in kenyaati iyo soomaaliya isugu jireen waxyaabaha ay idiin sheegi jireen waxaa ka mid ah soomaalidu waxay ku samayn jireen waxay ku qorayeen qaybta garoonka oo tababarka qofka aalamiidada iyo jimicsiga ayay ku qoraayeen qoladan kale ajaanibtana waxay ku qoraayeen qaybaha cashiran bixinta markii galaaska la galo qaybaha galaaska markii la galo waxay bixin jireen sidii mataqaanaa kolley waxay ayaga ka hadlayeen fikirkooda wuxuu ahaa macnaha horumarinta dalka mataqaanaa sidii aan dalka ku xoreysan lahayn sidii aan qoladan aan ugu guuleysan lahayn nidaamyadaasay ka hadli jireen muddo intee la-eg ayaad la joogtay ciidankaasi ciidankaas waxaan ku jiray hal sano kolley mataqaanaa hadday laba bilood waxaan raacsaneen adi hal sano iyo laba bilood aan ku jiray xaggee ka howlgelaysa waxaan ka howlgelayay magaalada kismaayo gudaheeda gaar ahaan kontaroolka baar caleen waa gartay waxaad inoo sheegtay in aad ahayd askari boolis ridada jubbaland ka tirsan muddo sanad iyo dhowr biloodna aad joogtay magaalada kismaayo ciidanka booliska magaalada ay ka dhex shaqeeyaan bal ka waran qaabka tacaamulka bulshada ee ula tacaamulaan ciidanka mataqaanaa waa iska farabadan yihiin ciidanka mataqaanaa nool nolol kole iyaka nolosha ay ku noolyihin way adag tahay laakiin sidai oola tamaamilaan bulshada way dhib badan tahay qaar waxaa arkaysaa askar ah oo mataqaanaa magaalada gudaheeda dadka markay marhayaan qori ku baaranay nin waxaa arkaysa gaari hortaagan oo qori ku hayo oo la waraa tuur lacagta adoon tuur meeshaa kama dhaqaaqayso lacagta uu ka qaadaya lacag mataqaanaa ummadda waxa u qabanaya mehe waa lacag uu baad oo ka qaaday qaar waxaa arkaysaa jiira habeenkii u galaya ummadda oo qori haysto oo taleefannada ka urursanayo marka nolol xun bay nimanka ku noolyihiin taleefannada ay urursadaan ay dadka ka dhacaan iyo mataqaanaa isbaarada waddada ay u istaagaan oo dadka xoog lacag uga qaadaan baada unbay ku noolyihiin nolol fiican kuma noolo nimankaas waa gartay maanta waxaad joogtaa degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidee kugu suurta gashay in halkan aad kusoo gaarto alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale marka koowaad mar labaadii mar saddexaad ba ilaahay mahaddiisa ay u sugnaatay marka ehelkaan xiriir la soo sameeyey ehelka markaan xiriir la soo sameeyey mataqaanaa marka aan arkay meesha gaalnimada iyo waxa ka jiro anuu aan u sheegay ehelka waxaan ku wari meesha nololma taalla dad aan la joogana waxay ku noolyihiin gaalnimay ku noolyihiin waasin gaalnimay ku dhimanayaan marka waxaan is idhi aan qof islaam diinta yaqaanana marka horeba marka mataqaanaa diintana waan aqaanay marka waxaan is dhahay waxyaabaha ku aragta maxaa kamid ahaa waxyaabahan ku arka waxaa ka mid ahaa nin islaan la leeyahay oo mataqaanaa salaada mataqaanaa ma tukanayaan salaadna ma tukanayaan ma soomahayaan saka ma baxsanayaan waa niman mataqaanaa ilaahay xaalkooda og diin islaan nimankaas kuma jiraan anigu mataqaanaa nimankaas markaan ku jiri waayo reerkan xiriir la soo sameeyey qaraabada marka qaraabada waxay ugula tashkiiliyaa mataqaanaa inaan ay walaadan isku soo dhibo lamaraantooda ay soo siiyeen kadib walaadan soo wacay waxaan la xiriiraya mataqaanaa alxamdulilah ilaahay u suurtageliyay maanta inaan ka soo baxo waa gartay cabdinuur maxaa la timid waxaan la imaaday qori iyo boosh qorigii booshkeedii culimmada waa u dhiibay fartaan ka saaray waa lay la cageeyey lacagtiisina waan qaatay waan haystaa wallaahi farxadaan ku noolay alxamdulilah maanta meeshaan doonaan seexana meeshaan doonaan kasoo toosa xilligaan doonan waan shaqaysana xilligaan doonana waan seexana xorriyad lama dhihi karo wallaahi maanta maalintaan dhashaan moodaaba alxamdulilah hawadaa legeeye wallaahi walaalahay se ii soo dhaweeyen weligay bilaadan loo soo dhaweey maarag waa gartay cabdinuur maanta adoo diintaadii dib ugu soo laabtay iyo dadka muslimiinta ayaa joogtaa degmada jamaame ee ugu dambeyn askar ayaad asxaab aheedeen oo aad ka wada shaqaynayseen magaalada kismaayo si gaar ah ciidankii aad ka tirsaneed ee booliska hirdada maxaad fariin ama baaq u jeedinaysaa waxaan fariin iyo baaq u jeedinayaa inay waxaas ay ku jiraan ay dabadhirif la dhaho magaca dabadhirif waayaan nin gaal mataqaanaa daba taagan waa dabadhirif laasinna meesha ugu xun buu ku dhimanayaa marka waxaan leeyahay islaamnimadu mataqaanaa meeshay ku jirto meeshay inaga jirto ayna fahansiinaya walaaladiin diinta ninka kitaabka qur-aanka haye garabka ugu jira u dagaalamayo ninka mataqaanaa dastuurka laleeyahay u dagaalamayo way kala fiican yihiin an waxaan dhila diinta islaamka soo raaca soo hanuuna ilaahay hayna hanuuniyo waan iisoo duceynayaa meeshaas meel xun weeyaan khaatam xumaan ku dhimanin diinta waa taqaantaan qof kastaba aayadii loo soo delisa wuu kasii fasirayaa marka waxaan leenahay meeshaas ha ku dhimanina ha ku dhimanina meeshaas ka soo baxa qorigihiina haddaad la imaataan waa laydin lacagayna nin kastaba qorigiisa iyo booshkiisa duu la imaado waa loo lacagayna halkii mataqaanaa magaalada kismaayo waxay ka joogaan lacagtiisa unbaa bartana lagaa siinaa iyo kasii badan oo laguu soo dhaweynaya adduun iyo aakhira way kala duwan yihin laakiin meeshan waa anigu waxaa u dagaalamayseen adduun adduunna rajo ma laho adduun rajo malo waa laga tegayaa waari maysa war ha ka haraaliya qof kastaba wuxuu joogo waad artay geedka hooska xaggaabu kolka jooga kolle xaggaasu ka jooga marka waxaan dhihi lahaa aniga meeshan waxaa loo dagaalamaya aakhiro iyo waxa sii dhigato marka waxaan leehay diinta islaamnimada maxay ku jirtaa mataqaanaa inaad kitaabka garabka midigta intaad gashato aad mataqaanaa u jahado ood u baahato ood u dherigto ood u dhimato marka waxaan leeyahay waxaad u dhimanaysaan waa tasuur iyo wuxuu gaal soo sameeyey laasina waxaan leeyahay aakhara meel xun baa inay dambaysa cadaab baa ina sugaya الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu